dhismaha wada laami ee iska hiraasa degmooyinka gureel iyo dhuusmareeb oo maalmo ka hor usasheedii kii madaweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo se rasmi aan bilaawatay dhismaha wadada laamiga ee weliba qarashaadka ka bahow biyahaya maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale oo qeybweynku qaadahayana ganacsatada galmudug iyo gaadiidleyda isticmaalo wadada sidoo kale wadadan iyo weliba markaasiyaal bowlingeta iskirowka gobolada dhexe iyo haan waqooyiga ee dalka soomaaliya oo haddii relandasiyon fudaado doonta baawurleyda iyo shacabka beeniyo sidhaqsileen iska gudubaan hana kumida injineerada kula golowa ay gacanta ka haaya dhismaha wadadan laamige iyo ku hadal iyoona sheegeeniyo si joogta in qabwado doonana shaqada silan hela wadase degdega ka dhamaystirmaasa waana isticmaalaan shacabka weliba baawurleyda magacayga waa injineer maxamed cilmi waxaan kamid ahay injineerada gacanta ku haya wadada dibudhiska wadada guraceel iyo dhusmareeb waxaa si rasmia u bilowday dhismaha wadada maalinkii afaraad socda waxaa meel fiican noo maraya face koowaad wadada oo ah sabbeyskii beyskii oo ah arakawadii waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in mar dhow ay meel fiican gaarto oo aan dibno mataqaanaa laamigii howsha laamigu bilaabato waxaan rajaynaynaa inay guuleysato mashruucan cabdulaahi ashkar cumar waxaan kamid ah howlwadeenada wadada isku xirta magaalada dhuusamareeb iyo degmada gurceel wadadaasoo horey uu dhexdhigay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari iyo qoorqoor wadadaasoo feyskeedii koobaad uu hadda noo bilowday oo beyskii arakaawadi aan dhignay sidoo kaleeto maadaama meesha shaqa ay ka socoto wadadii laamigii hore ee meeshii ku yaalan hore loo fiiqay haatanna anagu waxaan maaraynay wadadii kale ee baabuurta mari lahayd si aysan hakad u gelin isku socodka wadada waxaan rajaynaynaa in howshu si qurux badan noogu qabsoonto intaanay intaartaba wadadan yana muhiimad gaar ee leeni reelandhesa baawureeda iyo guud ahaanba shacabka kuwada dhagan degmooyinka gureel iyo dhuusmareeba silamade gobolada dhexe weliba waqooyiga